galanbaxa waxaa looga hadlayaa habin hore waxaad galab ayaa nin waxaa lagala baxay gurigiisa ku yaal deegaanka carbis kabacdi kuma saaxibeynaba isagoo meydaa lasoo dhigay hooyadii bashaanka lagu caliyay ninkaas meydkaa meesha ka qaado waxa uga socdaa meesha la yidhaahdo goonda carbis ninka waxaa gurig meesha kala baxay nimad niman nabad sugidda dawladda federaalka soomaaliya ka tirsan way yimaadeenba si caadiya loo ogaay waxay dhaheen annaga dawladdan ka soconaa ninkaana waxbaan ku haysanaa waa wadeena taasi ku wadeen toddoba saac bay niman isagoo meeday keeneen gurigiisa haddana odayaala ila ila jooga oo odayaasha deegaanka kamid oo banaanbaxa wax ka qaban gaabi odayaasha deegaanka carbiska odayaal kamid ah ayaan ahay waxa waaye dhibaataan dhibaataan naloo geystay deegaankan deegaankan ayaa mataqaanaa ninkii ugu nabadoonsanaa deegaanka carbiska oo la yidhaha jaamac yabarow cadow ayaa inta lala ayaa inta lala baxa koob iyo toban saac amba shantii galabna siduu u yaqaan ayaa inta lasoo weeraray oo afar digdig laga xiray ayaa indhaha inta laga xiraa la watay iyo wiil kaleetood waxaa lagu celiyey meesha la yidhaahdo shanta shanta la foole ayaa lagu celiyey kadib haddee haddii la celiyey oo la yidhi nimankaan annagu ma naqaa niman yahuudiyiin ma naqaan la yidhi ayaa waxaa dhacday in sarkaal booliska ka tirsan oo nuur xayir la yidhaha uu soo amray uu yidhi ayuu ayuu yidhi nimankaas waa la yaqaano waa nabad sugidee